Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayn waxaa kamid ah buundo weyn waa buundada weyn ee waqooyiga wajeer oo lagu soo waramayo inay go-day madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waxgaradka deegaanada maamulka galmudug kulan la yeeshay kalana hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda suuriya oo lagu soo waramayo inay ku dhinteen gantaal ay soo riday israaciil subax wanaagsan intaas waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa isniin taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha sideedaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada dhageysiga dacwada ka dhan ah dhaqangelinta sharciga maaliyadda ee labada kun saddex iyo labaatanka ayaa lagu wadaa inuu maanta bilowdo subaxnimadan isniinta codsiga waxaa dhageysan doona oo go-aamin doona saddex garsooro oo ay bishii hore magacowday madaxa cadaaladda dalka mada koome saddexda garsoore ayaa waxaa kamida david omachanja sidoo kale lawrence mugambi iyo christine mowry waxaana dacwadan u gudbiyey senatarka dowla deegaanka busiyo kiomtata iyo shakhsiyaad kale garsooraha maxkamadda sare ee dalka ayaa faylka dacwadda u gudbiyey madaxa cadaaladda ee dalkasi oo ay u bilowdaan dhageysiga dacwadan kadib markii uu laba jeer hakiyey dabayaaqadii bishii hore ayay ahayd markii maxkamadda racfaanka ay qaaday amarada ilaalinta ee hakinta dhaqangelinta sharciga maaliyadeed ee sanadkan oo muranka badan dhaliyey waxaa lagu soo waramaya inay go-day buundada toga weyn ee loo yaqaano gabayle oo xiga dhinaca waqooyi ee ismaamulka wajeer oo qodobkan cabdiraxmaan macaawiye ayaa soo diray togga weyn ee gabayle waxa ay ku taallaa waddada isku xirta korondhinle iyo butey ee dhacda waqooyiga ismaamulka wajeer waa waddo muhiim u ah shacabka waqooyiga wajeer oo maalinle loo adeegsado hadda way hallaysan tahay xilliga roobka waddadani lama mari karo maadaama buundada halkaasi ku dhisan ay tahay mid gogoday oo halisteedu wadato tani oo wakhtigii dalkani kenya uu xorriyadda qaatay ayayna waddadan sida u hallaysan tahay xildhibaanka waqooyiga ismaamulka wajeer ayaa waxoo laga xumaada ku tilmaamay in lagtani ama toggani weynee biyaha sido uu sidani noqdo xildhibaan ibraahim cabdi saney ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in malaayiin shilin waddadani ay gashay taasoo xilligani noqotay mid aanan wax midha dhallah lahayn meesha aan taagannahay waa lagta gambeello lagtaan ad arkaysaan in badan baas qarash ku baxay mar allahi markaa qarash la geliyene asroobda daadka ayaa qaada wax allahay wixii qarash oo la geliyo la suubiyo kalvat meeshaa meel kalvat u baahan ma aha waa meel u baahan brij brij qaymo leh saddex boqol afar boqol oo milyan meelaha qiyaasee wax u baahan waay markaas roobka da'a waad arki haysaa waxaana saaran buurihii etoobiya in yar oo roob ee markaas da'a uma malaysan kartid biyaha maraaya halka xoolo badan ba ay qaadeen dad ba ay qaadeen asal waxaas ahaa jira jidkaa mid hoos imaada countiga dowlad goboleedka wajeer waa laga beddelay hadda waa kenha national government dowladda sare ayaas hoos imaadaa waa dad waa jid dhibay bulshada halka deggan mar allahi markuu roob da'a haweenka isbitaal lama geysan karo markay umulaayiin caruurta iskuul ma aadi karaan lama ganacsan karo bugto iyo nooc allahi wixii shaqo ahe bulsho muddo saddex bilood way istaagaysaa waxaan leenahay ayaa ah dowladda inay jidkaan ay shaqo ka qabato inay shaqo ka qabato shaqo qaymo leh jidkaan la maro waxaa ka sii daran khasaarada biyaha halka maraaya waa biyo dahab ah nolosha hadda kadib waa sii xumaa haysaa nolosha waa biyo biyaha ina la keediyo beeraha lagu fasho waa wax la doonihaya kenya nasiib xumo ilaa ay hadda raashiinka waxay kasoo dalbatahay dibidda biyahan ayaan haasannaa raasimaalkan ayaan leenahay dhulkan aad arkayso waa dhul qaymo badan wax kasta ayaa ka bixi kara badar nooc kasta waxaan suubilaanahay inay biyahani aan keedsanno jidkani la maro anna beero aan abuurano oon raashinkii waddankaas u baahnaay ee la tacbado waxaas waa nasiib xumo rajada aan leenahay ayaa ah dowladda kenya kwansa hawshaan inay wax ka qabato ay isbeddel keento jidkaan ay hagaajiso biyahan la keediyo waa ogsoonahay butey shaqo baa u soo socota tanna lagtaan waxay martaa yaa buuno waa middaan saaka idan tusi oo idana dhibta magaalada buuno waa uun lagtaan wareegato waxay sii martaaya ceellahaas ceellahaas iidana fatahaad iyo waxaas bay ku suubisaay way dhibtaa waxay martaaya giriftu la helay agaheeda ayay martaaya waa lag ilaa iyo badweynta indiya bii ku shubto marka wax lag la dhihi kara ma aha waan webi xilli kasta ayaa biyi ay maraynin laakiin waa webi wakhtiga asroobka jiro waa webi latoo webiga taano waxa aan wadno waa codsi codsina si kasta loo sheegi waxqabad aan rabnaay sidaan wax u tuugayna waan daaline howlqabad ayaan u baahannahay kenya kwansa ayaa nooga dambaysa tuugtan tan hadday waxba qaba waayse waa la aamusaa wasiirka beeraha horeyaan u sheegay inuu halku imaado as ogaada fursaddan keedinta biyaha dhulkan qaymihiisa sidii raashiin lagu tacabo lahaa kenya raashiin inay ay xilliyahan ay dibidda ka soo geliso waa nasiib xumo annaka abuuro karno roobka midka ugu yar wuxuu keenaya meeshaan daad aad u malaysan karin biyaha ina la keediy wasiirka beeraha lenturi as imaado indhihiisa asku arko as howlqabad aska soobiye waa waxaan doonayn dibiddan indhaha loo taagaya oo loo socdo ina laga soo laabto oo kenya dhexdeeda ayaa raasimaal qaymo badan meel kasta ay jiraan war waddanka ayaas nacfi nooc kasta as jiraaya biyahan waa qaymo dahab dhulkan ad aragtay waa dahab waxaan kulli waxay rabtaa maamul iyo dhaqaale iyo fikiraad iyo juhdi dheeri ah ee wasiirka inas halka imaada ayaan doonaya wasiirka murkumeen asagani hool baa u taalla waad arkahaysaa kalfad meel birij u baahan kalfad laguma gudbo sanad kasta konton milyan toddobaatan milyan baa la geliyaa waa la dhaqaa waxaan u baahannahay birij qaymo leh lagu gudbo biyahan waa biyo xoog badan awood leh marka waa dowladda hadalka inay yarayso howlqabadka ay bilaawdo waa waxaan ka codsahaa
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo gaargaara la qaatay waxgaradka galmudug ayaa kala hadlay sidii ay door muhiima kaga qaadan lahaayeen dagaalka lagaga xoreynayo al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug madaxweynaha ayaa la kulmay in waa waxa uu tilmaamay in odayaasha dhaqanka galmudug lafdhabar u yihiin qorshaha ciribtirka shabaab isagoo ku adkeeyey in ay hormuud u noqdaan abaabulka bulshada wacyigelinta hogaaminta iyo garab istaaga ciidamada qalabka sida xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xusay in caqabada ugu weyn ee haysata galmudug ay tahay shabaab si looga adkaadana loo baahan yahay in odayaasha dhaqanku ay horseed u noqdaan midnimada shacabka taageerida dowladda in ay door muhiima ka qaataan ku gacansiinta ciidamada qaranka in ay dalka ka sifeeyaan kooxaha uu madaxweynaha ugu yeeray argagixiso caadaysatay daadinta dhiiga ummadda dhankooda odayaasha dhaqanka galmudug ayaa ballan qaaday inay madaxweynaha iyo guud ahaanba dowladda ku garab istaagi doonaan sidii looga miro dhalin lahaa soomaaliya ka xora argagixisada waxaana ay sheegeen muhiimadda ay bulshada galmudug u leedahay nabadda iyo wadajirka dhexdooda ah madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa bogaadiyey nabadeynta la kala dhex dhigay beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha ayaa booqday deegaanka biyacadee oo nabadeyn looga sameeyey beelo dagaalamay sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in arrinta soomaaliya dib u dhigtay ay tahay qof daalim ah oo qof dilay kadibna dagaal uu ka bilowday waxaana bulshada deegaanka uu ku bogaadiyey in ay nabadda iyo wada noolaanshaha ku dadaalaan
waxaan ka mahad celihaynaa xalka aad gaarteen haddii dhibdhaca bani'aadam meeloo joogo dhib lagama waaye inaad dhibkii dadkii xallin lahay naqateen ood iswarsateen ood arrintii dhacday xal ka gaarteen waa idinkaga mahad celihaynaa intii dhimatay allah u naxariisto inta joogtana allaha barakeeyo aadaan ugu faraxsannahay runtii inaan idin soo booqanna maanta Een, waana ka mahadcelinaa runtii soo dhoweyntan Ee, baahida aad sheegteen oo kala duwan waa baahi kulligeeda mudan in wax laga qabto laakiin he tabartaada in la leeyahy in lees warsado waayo waxaa jira waxa la yidhaha fiqhu listitaaca fiqhu listitaaca waxaa laga wadaa maxaa horta awoodda adiga maxaa kaa suuraaba salaadda hadda annaga musaafir annaha waa gaabihaynaa maxaa yeelay inaad in, in, in qofka uu dheereeyo mashaqaa ka ratib maysa fiqhu listiaacu gelaa haddii qofka la weyddiiyo toban shay iskool iyo ceel iyo isbitaal iyo degmo intaasaa la waasado qofka hadduu ninka mas-uulka war iska tuuro oo haddana warka uu fuli waaye asagana dhib uu ku yahay adna wax ku tarimaa mugga gadaalaan isugu naqahaynaa gadaalaan isugu naqahaynaa warnigi aan keenaynaa ilaaha idankiisa intana waa mudan tihiin intana waa mudan tihiin taas meeshaasaa uga gudbaayaa Ee, midda maxaan ku idhaahdaa nabadda iyo meesha la gaaray xajisay u baahanta arrinta soomaaliya baabbi'isay waxaa waaye nin munaafiqa oo alleh rasuulkiisa ka furtay oo dad dilay oo dad isu dilaayaan qofuu kala tashada ma jirto qabiilkau gadaal u galay qoryahaa laysu wada qaatay meeqaa gadaashiisa dhimahaysta xisaab ma leh waana maqasheen kolba culummadu iyagoo sheegaayaan qofkii uga qayb qaata yacni kelimad nuskeeda kelimad nuskeeda waxaa waaye qofka dil carabiga waxaa lagu yidhaha uqtul uq haddaa tiraa ama faruraaga laabto aakhire waxaa la keenaa qofkaas ayadoo wejigiisa ku qoran tahay aa'isun min raxmat illaahi qofkan waxuu ka quustan raxma- raxmadda ilaahay wax ka xun miyaa jira waa dukaysiin waa soomaysiin zakaa la baxaysiin khayraa sameeyaysiin haddana haddii wax dhacaan waxaa leeyahay naaraa lagu galaa waa idin sheegna maanta ilaahay hortiisana la weydiimaa waryaada dhiigga muslim oo dhiigga walaalaha laga leexdo qofka qof dila ha la soo qabto tiirka ha la geeyo asagana dembidhaafay u tahay dadkana caaqibay u tahay xukunkii ilaahay la fulayna waa tahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaab ilaahay dadkuu la hadlaayo kuwa caqligala waa qof aan caqli lahayn ilaahay lama hadlaayo munaasabkiisana ma aha dadka caqliga lahaayo oo warkaan loo jeediyey aan naqanno qofka qof dila si aad ugu ballanteen u fuliya arrinta labaad waxaa waaye waa la isu yimiday waa la ballamay waa la heshiiyey heshiiskiyaa loo soo bannaan baxay madaxaa u timiday waa lagu shirbay waraa lays yidhi haddana berri hadday dhacaan garar baa la kala yidhi war fiican ma naqahe naqa mayso reer biya cadde waa ammaanan tihiin waa ammaanan tihiin waxaad ku ammaanan tihiin nabadda waa ku ammaanan tihiin
gantaal ay israa'iil ku garaacday ee meel u dhow caasimadda dalka suuriya ee magaalada damishiq ayaa lagu soo horamayaa inuu dilay ugu yaraan afar askari oo suuriyaan ah afar kalena ay ku dhaawacmeen sida ay ku warantay wakaalada wararka dalka suuriya ee sana sida uu soo xiganayaane ilo militari sanaha ayaa sheegtay waa iyagoo soo xiganaya ilo militari sana ayaa sheegtay in weerarka uu dhacay arurnimadii hore ee saako isniin ah